bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeenimo idaacadda beerlula qodobada warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey dabaaldega munaasabadda ciidulfidriga qoysasa ku nool kaamka gabooya beled wane oo cusub in adeegyo kala duwan lala soo gaaro maalinta koowaad ee ciidulfidriga oo si weyn looga dabaaldegay magaalada beledwene gaari lagu wareejiyey ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada qardho sarakac ku yimid ee qiimaha laibiyo raashinka wadaniga ee magaalada muqdisho aqbaraadka dibaddan waxaa ka mid ah xawayaan naasuun badan loo afar iyo labaatan indhoodla oo la helay koob iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaasi waxayan qodobadii ugu darkaroonaa warka habeenimo idaacadda beerlula warkanna isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey dabaaldega munaasabadda ciidulfidriga wariyaheenna cumar yuusuf aadane arbixinta horkan noo haya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeyey farxadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay iscafin iyo in gacmaha ay isqabsadaan si loo gaaro midnimo waarta dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda kale iyo ciido kaleo fara badanba dalka iyo dadka soomaaliyeed ilaahay ha ku gaarsiiyo nabad iyo deganaanshiyo iyo barwaaqo haddii alira sidai aan weligeenba dardaarmi jirnay dadka soomaaliyeed walaalaha waxaan kula ballamaya kula dardaarmaya in wakhtigan ciidda ah fadliga muxuu ahaay ilaahay la iscafiyo walaalkaaga aada wax ka tabanaysid cafi ka adiga wax kaa tabanayaana ha ku cafiyo qodobka labaadna waa ha la isu gargaaro walaalaha soomaaliyeed ee danyarta ah ee tabartu ay ku yaraatay gacantooda ay gaaban tahay hala garab istaago qoysaska soomaaliyeed ee caruurtooda ay faraxsan yihiin ay ciidayaan oo ay haystaan wixii ay ku farxi lahaayeen oo dhan haddii ay tahay waxyaabaha caruurta ku cayaaraan haddii ay tahay libis qurxoon haddii ay tahay waxyaalaha macmacaanka ah oo la cuno intaba dariskaaga fiiri ma haystaa intaas haddii uu haysto wada ciida wada farxa haddii aanu haysanin kuma lihi intoo kale aad haysato usoo iibi laakiin inta aad haysata la qaybso intaas kadib dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan kuwa xaramka jooga ee cimrada u tegay ee cibaadaysanaya kuwa guryahooda jooga ee dalka iyo dibaddiisa meel kasta joogaba dhammaan inay ilaahay u baryaan soomaaliya inay soomaaliya usoo duceeyaan ilaahay u baryaan in dalkan iyo dadkiisa iyo diintoodaba in ilaahay uu badbaadiyo dadka soomaaliyeedna qulubtooda in ilaahay isu soo jeediyo soomaalidu waxay ku ducaysan jirtay boggeenna burcad allah isu mariyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ilaahay boggooda burcad ha isu mariyo nabadda iyo wanaagga iyo dowladnimada dadkan wax ka dhexeeya oo anfacayaha waa dowladnimo dowladnimada loo wada istaago ha laga wada shaqeeyo admaasan yahay waryaheena cumar yuusuf aadana warbixinta horkaasi nala socodsinaya qoysasa barakacyaalo ku nool kaamka gabooye ee magaalada baladweyne ayaa codsaday inay helaan adeegyaha bulsho oo dhammaystiran gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo nolosha aas-aasiga waryaheena xawlul laadan xuseen ee warbixinta horkan noo haysa qoysaskan oo deegaanadii ay ku noolaayeen ugu soo hayaamay abaarta ka jirta gobolka hiiraan islamarkaana soo miciin biday magaalada beledweyn ayaa daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ku haysataa kaamka gabooye wan oo ku yaala xaafada kuushin ee magaalada beledweyn daruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan ayaa waxaa ka mid raashiin la-aan caafimaad darro hooy la-aan iyo waxbarasho la-aan haysata caruurta degan kaamka qaar ka mida qoysaskan ayaa raadiyo beerula uga waramay daruufaha ugu daran ee haysto waxaan ka tirsanahay kaamka gabooye wan odayaasha jooga waxaan codsanaynaa ama aan u baahannahay ceel ama biyo ama mid loo dayactiro midmidnaga nugu yaalla oo la dayactiro hoyla-aan wey jirtaa waxaan idinka rabaa dowladda federaalka ama hirshabeelle dowladda dhexe intaba waxaan codsanaynaa in macnaha intaasba nalaka caawiyo oo gargaarna loo fidiyo abaartii ay xoolo tirtay ama intaas ayaan idinka codsanaynaa duw ilaahay ilaa waxaan joogaa kaamka gabooywan waxaana haysa dhibaato aada u fara badan ka mid ah ee waxbarasho la-aan sida dugsigoo kale iskuulkoo kale xarun caafimaad xataa ma laha ee isbitaal nooma dhowo ee qeybta haddaa sida naagaha markay uurka yihiin meel lagu umuliyo amba oo meel kasta waa naga dheer tahay oo xagga foosha umuliso ahaanta marka waxaan u baahannahay xarun caafimaad ina kaamka noolgu naalaga furo haween badan oo iska xaamil oo dhin ah ilmo yaryar oo iska xanuunsan waxbarasho la-aan waxaan u baahannahay ina kaamkaasna lagu soo caawiyo aan ka codsanaynaa hirshabeenne waxaa loogu daray adduunka waxaa loogu daran magaciisa la yidhaaho gaboyagwan ilaahay weynaa xaggiisaana oon ka filaysanaynaa wax abshira aan ka filaysanaynaa waxaan rabnaa marka biyo noqotaa waxbarasho noqotaa biyo noqotaa baad noqotaa inala caawiyo
caawimaadda oo gacanqabadka ah waxaan ka codsanaynaa in garab lala siiyo gaajada laga reebo oo biyo ah helo oo kaanka dhexdiisa ceel looga qodo nimankii markii hore biyaha la siiyey oo loo keenay oo nafta lagula jirtana waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol gaajada iyo dhibaatada lahayda iyo waxbarashada kow iyo toban biloodaa fadhinaa kaankaan gacantiisuna way lagu yartahay kormeerihiisuna waa badan yahay ina garabka lala qabto oo cawimaad iyo garbaqabad lala siiyo waxbarasho ha noqoto aad mahadsantahay wariyaheenna xawlul laadan xuseen oo warbixinta warkaasi nala socodsiinaysay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga wariyaheenna cumar yuusuf aadan ee warbixinta warka noo haya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga iyadoo goobaha loo dalxiis tago lagu arkayay waalidiin caruurtooda la damaashaadaya islamarkaana sawirro la galaya masaajidda waaweyn iyo garoomada kubadda cagta xaafadaha magaalada beledweyn ayay shacabku ku kala oogeen salaada ciidda qaar ka mid a shacabka magaalada beledweyn ee ku sugnaa goobaha dalxiiska ayaa radio beerula wax ka weydiisay dareenkooda farxadda ciidda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saale cala xiriye waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maanta maasha allah si wanaagsan aan u ciidnay farxaday noo ahayd maanta waxaan ku ciidnay bashbashi barwaaqe farxad kadib maalmo badan oo soonnayna kadib maanta waxay noo tahay maalin farxadeed dadka reer beledweyne maasha allah waxay u tahay maanta maalin farxadeed waxaan ku ciidnay meel aad iyo aad u qurux badan meel sanadihii hore magaalada beledweyne ka jiri jirin ayaan maanta ku ciidnay runtii dadweynaha nuucyadiisa kala duwan dadka dhallinyarada maamooyinka caruurta maasha allah waa la wada ciiday maanta farxaday noo tahay waxaan alla subxana watacaala ka baryaynaa sanadkaas sanadkiisa kale inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbashii barwaaqo bishaan bisheeda kale bashbashii barwaaqo lagu gaarsiiyo waxaan leenahay soomaali weyn iyo ciid muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magacayga waa hiba cabdi cali maanta waxaan ku iideynaa magaalada beledweyne maasha allah waxaan ku iideynaa nabad iyo barwaaqo odir mool caruurteedii aan soo waday alxamdulilah waa ku faraxsanahay bismillaah magacaygu waa iidlo xuseen rooble waxaan joogaa magaalada beledweyne ee madaxda gobolka hiiraan alxamdulilah dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak magaalada beledweyne maantay aad ayaa loogu ciidayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka ah sida dhan walba ha ahaato waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid mubaarak si gaara waxaan ciid mubaarak aan leeyahay dhammaan inta magacayga iyo magayga taqaano bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan maxamed maxamuud maantay waa maalin farxadeed guud ahaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak tumbaqayr maantay waa maalin farxadeed lama soo koobi karo ummadda muslimiinta maanta waxay iskugu taahniinayaan ama iskugu hambalyaynayaan maalinta ciidda oo ah oo maanta oo jimco ah maanta waxaan joognaa xarunta xarunta isheegan dalxiiskaa joognaa oo beerta beledweyne ee guudirmool ayaan joognaa waxaan ummadda muslimiinta aan leeyahay ciid wanaagsan maantay waa maalin farxadeed halkaana maanta ku damaashaadaynaa ujeedaan oo naga dambaysa ku damaashaadaynaa caruurta dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada qaybeeda kala duwan ay ku damaashaadaysaa maanta magaalada beledweyne si weyn ayaa looga ciiday aad mahadsan yahay waryaheena cumar yuusuf aadana warbixinta horkaasi ee nala socodsina markana qardho maamulka degmada qardho iyo taliska ciidamada booliiska ayaa gaari ku wareejiyey ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada qardho waryaheena maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta horka noo hayaa taliyaha ciidanka booliiska qeybta gobolka karkaara cabdirasaaq faarax warsame iyo duqa degmada qardho cabdi saciid ayaa gaari loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan ciidanka ilaalada wadooyinka ku wareejiyey taliyaha saldhigga xaafadda xingood ee magaalada qardho waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinayay gaariga mas-uuliyiinta degmada qardho iyo qaar ka mid ah ciidanka ilaalada wadooyinka degmada qardho iyo martisharaf kale cabdi saciid duqa degmada qardho iyo cabdirasaaq faarax warsame taliyaha ciidanka booliska qeybta gobolka karkaara ayaa si wadajira ugu waramay gaariga ay ku wareejiyeen ciidanka ilaalada wadooyinka in ciidanka ilaalada wadooyinka ee degmada qardho lagu wareejiyo gaariga kan waa soo dhoweynaynaa runtii ciidankan waa ciidamada ugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo baahida weyn loo qabo marka ciidankan ilaalada wadooyinku waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ciidamada runtii sidii gobolka u heli lahaa iyo degmada u heli lahaydna juhdi badan baan gelinnay waxaynu halkan ku wareejinaynaa gaadhigan dhinaceenna taagan oo aynu arkayno oo lagu wareejinayo si ay ugu howlgalaan dowladdu ugu tala gashay in taraafigu ku shaqeeyo si uu hawshiisa si fiican ugu guto ayaynu maanta halka ku wareejinaynaa isaga oo dhammaanteen maayarkii degmada uu joogo taliyihii kulliyadda uu joogo saraakiisha kale taliyihii taraafiga joogo saraakiisha saldhigyada kala duwan kuwa dibadda iyo saldhigyada halkanba ay joogaan xildhibaanno kale inala joogaan dhammaanteen waxaynu wareejinaynaa maanta gaadhiga kan loogu tala galay in taraafigu ku shaqeeyo maxamuud kabayare taliyaha saldhigga xaafadda xingood ee degmada qardho ayaa soo dhoweeyey gaariga lagu wareejiyey waxaa kaleeto oo aan mas-uuliyaddiisa qaadaya gaariga taraafikada gobolka karkaar gaarigaas laygu wareejiyey madaxdii gobolka taliya qaybta guddoomiye saraakiil kulbay joogeen markhaati ka yihiin gaarigaas ummaddaa leh annaga gacantaan ku haynaa anigoo ah madaxa taraafikada gobolka karkaar muddo badan baan ku soo shaqaynayna inaannu shilalka qayb u lugayno qaybaha magaalada ka baxsanna gaadiid shacab aanu kaxaysanno waxaan aad u soo dhoweynayaa tallaabada la qaaday dowladdu qaaday aad maadsan yahay waryaheena maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta horkaasi nala socodsinay markana muqdisho qiimaha la iibiyo maciishada kala duwan gaar ahaan dhinaca raashinka wadaniga ayaa sarakac laga dareemaya magaalada muqsho ee caasimada dalka waryaheena bilaal daahir waan ay warbixinta horka noo haya waxaa saro ukac ballaaran laga dareemayaa qiimaha dalagyada kala duwan ee kasoo go-a dalka gaar ahaan galeyda masagada iyo digirta ee lagu iibiyo suuqa waa beriga magaalada muqdisho sarowkacan dalagyada ayaa sababay urashada roobabka guga iyo bulshada ku nool magaalada muqdisho oo u isticmaala siyaabo kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dalagyada ayaa ka waramay waxyaabaha sababay sarowkaca qiimaha la iibiya dalagyada rabadaanka ka hor adi toban iyo kow toban aan gadi jirnay laakiin hadda toban iyo labo nus doolar aan gadaynaa loorka galeyda waxaa kusoo qaadnaa milyan waa sii xirxirnaa marka waa sii iibinaa galayda aan isticmaalkeeda jecelnahay aa tacbana anakaa tacbano iyadoon ku soo kornay jirkay kuu dhisay wax kastay kuu samaynay awood ay ku siinay baayama dareemay sida soortoo kale haddii ka dhigatid haddii cajiinka shiidatid si alaalsi ku isticmaashid awood ay ku siinaysaa bariiskaoo kale maaha bariiska waxba ma lagu jeedo markaas cunaysid
leewaayaagaleydkudhifakadhaqaaqalyiraaybariidkudhifakadhaqaaq waaybaarkan waa kaacunaanaagtaans hadii kariyo i buuxine ambuulanka dhiga sooranka dhiga bariid bariid ma igu socod ani kasta adig galeedaas ilaahay basbas iyo barwaaq alla anaa ilmahan waa ku macaan waa ku farkarna bariidana ma ceeyi ilaa waa kuu roon yahay bariid iyona baastan ku macaan galeeyana aan rabnaa aaran xeer qabo basbas iyo barwaaq alla ana siiyo galeeda iyo bariid galeeda fiican sooraa laga dhiganaa canjeeraa laga dhiganaa wax kastaa laga dhiganaa beerta unug had faladoyna haddii oo ilaahay roob sheeno haddii raw haddaa awuur haddaa waa gelay Ah, subaxdii haddii oo beerta oo roob dhabo subaxdii yaanbadayna iyo waa qaadinayna galeydin waa qaadinaynaa awuur Ah, waxna waa la cunaa waxna waa awuuraan ka dhiganaynaa saas awaara dhiisi biyo ma leh laakiin hadda haddii ilaahay roob minsheeno hadda un hadda qaadoyno waxna waa la cunaa waxna awuuraa laga dhigaa aad mahadsan yahay wariyahana bilaalla daahir waana warbixinta warkaasi nala socotinaya halgurgaas ad kala socotaan wadaacadda beerulaha magaalada baladwane mawjada siddeetan iyo siddeed dhibic sedigana kala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan baraheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitterka iyo websaytka intaan akhbaraadka dibadda u gudeen kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeenimo ee raadiyo beerla xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha la iibiyo falaashyada haddii aan ku hormaro falaashka lix iyo toban g b ayaa la iibiyaa shan doolar iyo bar falaashka soddon iyo laba g b ayaa la iibiyaa lix doolar iyo bar falaashka lixdan iyo afar g b ayaa la iibiyaa toban doolar falaashka sideed g b ayaa la iibiyaa afar doolar ugu dambeyntiina falaashka tusiiba sideediisa g b ayaa la iibiyaa saddex doolar xubintiina waa igintaa
aad mahadsantahay wariyahana sacdiya maxamed naxamuud oo nala socotinaysa xubinta sarifka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda beerlula markana akhbaraadka dibadda saynisyaanadu waxay sheegeen inay heleen noolabadeed afar iyo labaatan indhood leh kaasoo laga helay balli ku yaala hong kong waxaana la rumaysan yahay inuu xubin ka yahay nuuc cusub oo ka mid ah bahda kalluunka lagu magacaabo jallay fiish oo aada u badan nuucan cusub ee katirsan bahda kalluunka jallay fiish ayaa la sheegay inuu leeyahay jidh dhuuban oo dhararkiisa uu dhan yahay hal inji iyo saddex teendho oo dhaadheer oo gaaraya ilaa toban sentimitir kaasoo laga helay balli ku yaala hong kong kalluunkan ayaa sidoo kale la sheegay inuu leeyahay afar iyo labaatan indhood oo si siman kuwaasoo ku yaala qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay bada kalluunka fiish ayaa ka yimid magac bixin ku aadan qaab dhismeedka jirkooda waxaana ay leeyihiin seynta dheer halkaasoo ay kasoo daayaan sun xoog badan oo sababi karta curyaannimo wadna istaag iyo xitaa dhimasho dhowr daqiiqad gudahooda warkabanamaad kala socoteen idaacadda beerulaha magaalada baladweyne intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warkeenu saacid uga dalacan kartaa baraha internet-kan ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitterka iyo websaytka inta warkan mid lamid aan dii kulmidan waxaa idinka tegaysa nabadgelyo